Isku-duwaha Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Yuusuf ayaa bulshada degan xaafadaha webiga hareerihiisa ugu baaqay inay ka fogaadaan webiga maadaama laga cabsi qabo daadad ka dhasha roobab da'yo. Shacabka degan xaafadaha webiga hareerahooda ayuu ugu baaqay inay feejignaadaan. Isku-duwaha Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Yuusuf ayaa bulshada ugu baaqay inay ka fogaadaan webiga hareerihiisa.
Khatarta looga digayo ee lagu celcelinayo xilli kasta inaan ku baraarujino muwaadin muwaadin muwaadin ka digtoonow khatarta lagaaga digayo ee mar kasta lagu soo celcelinayo sideedaba inta aysan wax dhicin ayaa wanaagsan in laga hortago qofka bila'aadankana waxa ugu muhiimsan ee loo badbaadiya waa naftiisa muwaadin naftaada badbaadi webigan khatar badana ka soo socota waxaan codsanaynaa oon ku celcelinaynaa bulshada degmada Afgooye inay ka feejignaadaan khataraha ka imaan kara xaaladda Ilino oo runtii aad looga digay khatarteeda oo hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka iyo hay'adda iyo wasaaradda gargaarka ee maareynta masiibooyinka koonfur galbeed iyo dhammaan dowladda oo dhan ay ka digtay iyo madaxda qarankuba waxaan leenahay ha laga digtoonaado iyo hay'adaha caalamiga intuba ay ka digeen waxaan leenahay ha laga digtoonaado hana laga fogaado webiga hana loo feejignaado xilli kasta iyo saacad kasta imaan karta khatartaas wax xilli ku xiran maaha wax saacad ku xiran maaha wax waqti ku xiran maaha laakiin xilli kasta imaan karta sagaal saac oo habeennimo adigoo gurigaaga hurdo imaan karta khatartaas muwaadin ka feejignow una diyaar garow khatartaas ilaaha wax badbaadiya saad ilmahaaga iyo adigu uga badbaadi lahan haddii ilaha insha allah maamulka degmada iyo dhammaan maamulka gobolka iyo heer wasaare annagoo isku duubanna insha allah waxaan damaanad qaadaynaa amaan garab istaagaynaa ummaddaas soomaaliyeed gaar ahaan degmada afgooye iyo degmooyinka kale ee looga baqaayo fatahaadaas inay soo gaadhaba ama xaaladda ayliinada inaan garab istaagna bulshadaas haddii ilaha idhaahdo goobihii loo diyaariyay goobihii loogu talagalayna aan geyna ilaha idinkiis insha allah aad iyo aad aad mahadsantihiin digtoonaada muwaadin ka digtoonow muwaadin ka digtoonow khatarta ileena Dowladda Soomaaliya ayaa hore uga digtay khataro roobab ka da'aya Soomaaliya